magaalada muqdisho waxaa ka dhici doona shir weyn oo shirka tala qaran la yiraahdo oo lagu soo ururinayo talooyinkii dal iyo dibad laga soo keenay talooyinkaas oo noqonayo soomaaliyada cusub ee muxuu ahaayey teeramka dambe laba kun iyo lix toban laba kun iyo labaatan sida dowladdu ay u dhaqmi doonto iyo waxa dowladda laga sugayo dadku ay u sheegeen si dadkuna ay u ogaadaan dowladda iman doontana ay u samayso istaraatijiyooyinkii iyo siyaasaadkii lagu dhaqangeli lahaa taladaas qaran ee dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan laga soo ururiyey shirkaas tala qaran marka muhiimadaas weyn oo qaran ayuu leeyahay